magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay dugsiga sare ee barwaaqa faraciisa labaad ee degmada kismaayo munaasabada daafurka waxaa kasoo qayb galay bahda waxbarashada degmada kismaayo waalidiin maamulka iyo macalimiinta iskoolka barwaaqo iyo marti sharaf kale mid ka mid ah waalidiinta kasoo qayb galay munaasabada ayaa bogaadiyey hirgelinta iyo daahfurka dugsiga sare ee barwaaqo anigoo ku hadlaya afka guddiga dugsiga sare ee barwaaqo farciisa waxaan leeyahay waalidiinta iyo ardayda iyo macallimiinta marka koowaad waxaan la hadlayaa waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinta ardayda macallimiinta keliyaha ku sii daynina la garabgala guryaha ka soo dhisa ilmaha wax u soo sheega haddaan macallimiinta kale ku sii daayno ardayda waxay noqonaysaa macalinka keliya iyagoo isku rafaadaya dhanka kale sheekh axmed cali oo ka mid a macallimiinta iskoolka barwaaqo iyo maamulka dugsiga sare ee barwaaqo cabdirashiid aadan mukhtaar ayaa dhankooda ka warbixiyey aqoonta ay bixiyaan iyo baahida keentay in qayb labaad oo ka mid a iskoolka barwaaqo la furo kuwa ugu fiican ugu facweyn ugu tayada badan ka mid ah runtii aada baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka iyo arrinta ay bilaabeen oo ardaydii inay xarumo kala duwan u kala sameeyaan oo weliba aan aada u kala fogeyn oo iska warqabkooda iyo dadkii waalidiinta ahaaba sidii xaruntii hore ay uga warqabi jireen carruurtooda ayna ka dheerayn middaanna oo u dhowdahay arrintaas kolley waxay ku timid dadaal ay sameeyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka barwaaqo runtii ardayda dhigatana inta badan xoogaa bahda waxbarashada waa ka warqabaaye waxay ka mid yihiin dadka ugu fiican xagga akhlaaqiyaadka dad badan oo ku taxan casharada iyo xalaqaadka masaajidda ka baxa macaahidda sharciga magaalada ka jira labadaba dhigta ayay isugu iskuulka waxaa ka qalinjibisay toban dufcadood oo ay dufcaddii koob iyo tobanaad ay dufcadda hadda sanadkan qalanjibinaysa ay tahay labada kun labaatan iyo afarta labada kun labaatan iyo shanta xafladatan waxay ku astaysan tahay waa xafladda daahfurka faraca dugsiga sare ugaarka ah faraca dugsiga sare ugaarka ah taasoon u aragnay inay baahi badan bulshada soomaaliyeed ardayda soomaaliyeed ee jubbaland ay baahi weyn u qabaan faraca dugsiga sare ee barwaaq ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo ayaa qayb ka qaadanaya kobaca waxbarashada ee ka jira gudaha magaalada kismaayo